habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dowladda jabaan uga mahad celiyey garab istaagga ay siiso soomaaliya waahina laga helayo dabdhaliyey khasaarooyin kala duwan oo ay saabtay shirkadda korontada ee beko oo baabi'iyey guryo ku dhow toban guud dowladda u k oo soomaaliya ka taageeraysa dhaqaalaha iyo dib u habaynta hanaanka maaliyadeed ee dalka xukuumadda mustafe cumar cagjar ee dowla deegaankuna waxa ay sheegtay in ay kaalin ka qaadanayso dagaalada mar kala soo labakacleeyey ee ka dhanka ah t b l
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen dulmarka wararkeena fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhan faahfaahin ayaa laga helayaa dabdhaliyay khasaarooyin fara badan oo soo gaaray guryo ay deganaayeen dad rayd ah oo ku yaala degmada boondheer ee gobolka banaadir mahad nuure axmed ayaa ka waramaya
hantii maal ilmahayga intaan ka ahayn wax ii dhowran ma jirto dabka shan qoysaan ku deganayn shan qoystii aan ku deganayn gurigaygii aniga keliyaa ka badbaadnay ilmahaygaa gacanta ku qabsaday korontada beekaana aad iyo aad shan jeeraa wacnane shanta jeer aa wacay hal xabo ee dabdamiska wacda ay dhaheen waxbana way ii qaba waayeen
waa hurdeen anaka wiil anaka caswar ka cadda waa kacoo yiray waa kacnay waxaa ku kacay gurigoo holacaa gees igasoo holacaa ilmihii bisaa la baxay wixii dhan waa kuwaan way ku baabiceen joodarayaasha sariirii jiifki maacuunta waa kuwaan waa ujeediin everyone wixii nool qaban kara ha noola qabto waxaa waaye korontada beeka waa beekee ka kacday abbaare xali lixdii saacee habeennimo dab xooggan oo ka kacay xaafadda daljirhka dahsoon ee degmada boondheere ayaa waxa uu sababay khasaare xooggan oo ilaa shan guri oo halkaani ku yaalla ay ku baabi'een inkastoo aysan jirin khasaare nafeed oo dabkan uu sababay mid maaliyadeed oo xooggan ayuu sababa dabkan waxaana bas beelay dhammaan guryihii halkani ku yaallay oo dad shacaba ay degganaayeen oo sida ay noo sheegeen ahaa barakac aan awoodin xilligan inay dib u dhistaan guryahooda dalsin t v oo booqato goobtan ayaa waxaa la hadla qaar ka mid a dadkii iska lahaa goobaha ama guryaha gubtay waxayna dadkan shacabka ay sheegeen in shirkadda beeko oo iska laheyd korontada guryahani ku jirta oo dabka uu ka kacay gurmadkii laga sugaya aysan ka helin qaar ka mida dadkii aynu la hadalnay ayaa u diray dowladda federaalka ee soomaaliya baaq ku aadan in laga gacan siiyo sidii dadkan looga caawin lahaa dibudhiska guryahooda iyo sidoo kale taakulaynta maadaama wax ay dhammaan agabyadii kala duwanaa ay lahaayeen ay ku baabeen halkaani gacan laga siiyo hantii maal ilmahayga intaan ka ahayn wax ii dhowran ma jirto dabka shan qoysaan ku deganayn shan qoystii aan ku deganayn gurigaygii aniga keliyaa ka badbaadnay ilmahaygaa gacanta ku qabsaday korontada beekaana aad iyo aad shan jeeraa wacnane shanta jeer aa wacay hal xabo ee dabdamiska wacda ay dhaheen waxbana way ii qaba waayeen ilaahayaa waxay ku soo qaaday ilmahayga inaan kacsadee gurigayga albaabka in lay jabsho muslimka diriska ay ii soo gargaareen hal xabo aan haysta xijaabka aan haysta dad muslinaa isiiyeen waxba aan awooda ma jirto dhar jeefayiil alaabaa inta ilma agoona waa haystaa maamo meesha agoona gabartaas gurigaa degan maamo agoona aheed waxba aa haysan ma jirto muslimka wax noo gargaara noo gargaar wiil masaakiin oo xabtay aan tacbaanayo saddex biloo tacbaanaa gurigaa noo deganayo aad iyo aadaan naf u noqono daabkayga woo dhumo maal waa ku waayay waa kaas dharkaygii maxawiisyaasheeda gooyaasheeda jiingadayda raashinkayga waa kaas meesha yaal gabar raashinkeeda waa kaasa wax noo soo gurmado dowladda hal mar degmada markay dabka kacaa degmada timin ambalaasta la nimanka markaa waxna degmada wacday dheen ambalaasta waxba noolama qan mar dambe ambalaasta timid ayadoo dabkii qabsaday waxba aahaynana ma jirto dowladda waxaan ka rabnaa inay waxayna haqayna shirkadda beeka meel looga saaraan shan qoosaa ku gubatay wax dhaawaca ma jirto qof kastaba waxay ka gaartay ka qaadatay aniga hal shay aa xirta xijaabka alle hadda xirana muslim ilaahay ka soo tuugay islaam mar dambaa laga yimid dabdamisti saa u qaylinahay hal aadi lix saac ay bar camal ahayd toddoba saac ayaan dabdamis ka timid anagoo naf iyo maalba kala roorna hal xabana ilmo kama qaadan hal saac kumbulaati nin iska xanuunsan waan ahay oo dhawarka la ma socon kara haddaba waa jiifjiifka liiga soo qaaday hay guriga markas igu gubto waa ka bixi waaye anaaba guban gaari dad dhallinyaro ah iyo soo gurmado guriga kor ka jibiyey koraa liiga bixiyey alaabtayda iyo wixii oo dhan waa gu- gubteen laba sariir iyo armaajadoo yar iyo waxyaalahaasoo dhan waa iga gubteen dharkii oo dhan waa gubteen kuwan hadda aan wata dadaa isii anoo qaaban ayaa murtuq soo istaagay wax- waaba lii bixi anaaba lii bixi bannaankaasaa lii geeyey waa sasi waa sooxe marka waxaas waxaa noo keenay waxaa waye korontadan beeko waay dhibka iidaana noo geysatay waxaan samaynana ma leh dad masaakiinna waa nahay meeshan maanta cid ii caruur iyo wax ii joogana ma jiraan aan urdayna ma jiraan hadda guridadee liiga soo kiciyey anoo iska jiifo oo intii oo dhaqaaqi waaye ma gaste walaalkay dhibkaa xoog laha ay haysto
waa j- waa hurdeen anaga wiil ana kacash wara kacadda waa kacoo yiray waa kacnay waxaa ku kacay gurigoo holaca gees iga soo holacay ilmihii bisaa la baxay wixii dhan waa kuwaan way ku baabiceen joodarayaasha sariirii jiifki maacuunta waa kuwaan waa ujeediin everywine wixii noola qaban kara ha noola qabto waaheen D- waxaa waaye korontada beeka waay beekee ka kacday korontadaasay ka kacday gabadha deriskeyga xaggay ka soo bilaabatay wiil halkaa jiifa ay kacashay ana waa iska hurdaay ilmihii bisaa la baxay hadda weel wax ku karsataa ma leh bismillaah waa ujeedaa raashinka ilmaha usoo dhigtay waa qof xamaalata ah shaaxaa kariyaa badanaa kariyaa maanta dab ma shidan shalay soo gaday shala galab waxaa ku soo adeeyay boqol iyo siddeetan iyo shan doolar wiil afartan iyo shan doolar ugu leeyahay baqaarka waana ujeedaa meelay daasan yihiin
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa waxa uu sheegay in uu aada uga mahad celinayo garab istaaga ay dowladda jabaan ku bixinayso shacabka iyo dowladda soomaaliyeed
wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee tigad sideed ee ka soconaya magaalada tunis ee dalka tunisiya ayaa tilmaamay muhiimadda ay taageerada dowladda jabaan u leedahay xasilinta amniga iyo dhismaha hay-adaha dowladda ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in amniga iyo deganaanshaha ay yihiin wax aan gorgortan laga geli karin si horumar bulsho iyo isku filnaasho dhaqaale loo helo isagoo xusay in isbeddelka cimilada iyo colaadaha dunida ka jira ay saameyn xoog la ku yeesheen nolosha bulshada xilli dalka ay ka jiraan abaaro saameeyey dad iyo dunyaba ra-iisul wasaare xamse ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay taageerada dowladda jabaan ee xilligan si looga midho dhaliyo hadafyada waaweyn ee la hiigsanayo ee dhinacyada amniga wax ka qabashada colaadaha abaaraha iyo isbeddelka cimilada أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم خالص تحيات رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن الشيخ محمود والذي تعذر عليه حضور هذه القمة waxaan jeclahay in aan fursaddan uga faa'iidaysto salaan diiran oo aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaas oo ka cudur daartay ka qaybgalka shirkan waxaan rabaa in aan tacsi u diro shacabka iyo dowladda jabaan aan saaxiib ka nahay geerida ra-iisul wasaarihii hore shinzo abe ودفعة الضلعاتهم tan iyo markii la aasaasay kunsagaalboqolsagaashaniyosaddexdii shirmadaxeedka tikad wuxuu caddeeyey in uu ka mid yahay guulaha muhiimka ah وهنا أود أن أشيد بدعم اليابان السخي لمؤسسات الأمنية waxaan jeclaan lahaa inaan qiro muhiimadda ay leedahay kaalmada jabaan سبل العيش gaar ahaan dadaallada kor loogu qaadayo tayada booliska iyo hay-adaha amniga bixinta nidaamyada isgaarsiinta ee booliska iyo taageerada warshadaha gudaha ee muhiimka ah si kor loogu qaado shaqada loona hagaajiyo habnololeedyada عن عميق امتناني لحكومة اليابان وكافة المنظمين والمشاركين في هذه القمة وكذلك نتقدم بخالص الشكر والتقدير ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa inta uu socday shirka caalamiga ah ee tigad sideed waxa uu kulamo gaargaara la qaatay madaxda ka qaybgelaysa shirka isagoo kala hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha kale ee shirka ka qaybgalay si aad ugu adeegato
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku qaabilay taliyaha cusub ee ciidanka africom ee mareykanka wasiir cabdiqaadir maxamed nuur ayaa maanta waxa uu kula kulmay magaalada muqdisho taliyaha cusub ee ciidanka mareykanka ee africom ee soomaaliya iyo saraakiil kale wasiirku waxa uu soo dhaweeyey taliyaha cusub ee africom genaraal michel langal wuxuuna markaasi bogaadiyey doorka africom ee ku aadan horumarinta nabadda iyo amniga gobolka labada dhinac ayaa isdhaafsaday sida ay markaasi uga go-an tahay in la xoojiyo awoodda ciidamada xooga dalka iyo dagaalka ka dhanka a-shabaab kulanka waxaa ka qayb galay danjiraha mareykanka u qaabilsan soomaaliya la taliyaha ciidanka lugta agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyaal ka socday xafiiska mareykanka ee soomaaliya ee africom guud ahaan wararkeenii habeennimo waa naga intaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel